fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan uu shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku ansixiyeen xeerka maaraynta deegaanka qaranka somalilan kadib markii ay dood iyo falanqaynba ay ka yeesheen waxaana ogolaaday xeerkaasi afar iyo soddon xildhibaan waxaana diiday toddoba xildhibaan waxaana ka aamusay laba iyo toban xildhibaan guddoomiyuhuna muu codayn waana kan guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax oo si buuxda ugu dhawaaqaya natiijada ay ku ansixiyeen xeerka maaraynta deegaanka qaranka somalilan waxaa ogolaaday afar iyo soddon xildhibaan baa ogolaaday toddoba xildhibaan waa diiday labiyo toban xildhibaan waa ka aamuseen
gebagabadii fadhigaasina guddoomiyaha golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi ku wargeliyay in maalinta berri ah haddii eebba idmo inay fadhi dambe ay isugu iman doonaan